sideedii bisha afraad laba kun iyo toddobiyo tobanna maxkamadda waxa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xukunka maanta la fuliyey raxfaan baa laga soo qaatay maxkamadda raxfaanka todobadii laba iyo xajitaan ka dhigtay shanna dil bay ku xukunta shantii baa dilka lagu fuliyey ki dilay allahu naxariistay tili ku-xigeenka ciidanka booliiska gaashaana sare jaamac saxardiid codr iyo agaasimihii madaxtooyada gobolka bari adangaas iyo xeraryaha guud ee ciidamada qalabka shidaalka cabdikariim xasan sirriye dowladday ku jireenna waa ogtihiin oo boosaasanaa kama dhicin dil dame iyo hawldame kama dhicin boosaskiina waa u socdaa waana u mahadcelinaya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka puntland iyo sida ay shaqadooda waajibkooda ugudanayaan ilaahay u sugnaa